ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga raba jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan oo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobada hijiriyada qodobada maanta oo sabtay ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dad ku shahiday duqeymaha yuhuuddu ka wado marinka khaza iyadoo askar badan oo yuhuudda lagu laayay isla marinka khaza qarax xooggan oo ka kacay xarun shidaal oo ku taalla magaalada rooma ee caasimada dalka talyaaniga in ka badan labaatan qof oo ku dhintay daadad ku dhuftay hal gobol oo ka tirsan dalka maraykanka ruushka iyo yukrain oo isdhaafsaday weeraro culus oo loo adeegsaday ku dhowaad lix boqol oo diyaarado daroonis ah waxaannu kala soconnaa jawaanada burka sumaysan ee maraykanka iyo yuhuuddu ka qaybiyaan marinka go'doonsan ee khaza sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan muxuu yahay qalqalka ay wajahayaan marinada muhiimka u ah dhaqaalaha caalamka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي البلوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaag qodobadaas oo idil goor dhow ayaan soo gudbi doonnaa insha allah balse aynu ku horrayno xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya moxamed sheekh cali mahadsaned haashim cabdinaasir dad ku shahiday duqaymaha yahuudda ka wado marinka khaza iyadoo askar yahuudah lagu dilay isla marinka wararka ka imaanaya jiida khaza ayaa ku warramaya in dad reeda ay ku shahideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen duqaymo yahuudda ku qaaday koonfurta waqooyiga iyo bartamaha marinka khaza iyadoona tiro askar yahuud mujrimiin ah ay dhimashay oo dhaawac ku noqdeen dagaallo ka dhacay waqooyiga iyo koonfurta marinka khaza howlwadeenada caafimaadka ee magaalada khaza ayaa soo sheegaya in lix qof oo rayda ay ku shahideen in ka badan toban kalena ay ku dhaawacmeen duqaymo yahuudda ku qaaday teendho ay ku noolaayeen dad barakacyaal ah oo ku taala deegaanka almawaasi ee galbeedka magaalada khan yunis shan ruux oo shacab ah oon waxba galabsan ayaa shahiiday aroornimadii hore ee saaka oo sabti ah kadib markii diyaaradaha cadowga yahuudda ay duqeeyeen iskuul ay ku noolaayeen dad barakacyaal ah oo ku yaala xaafadda zaytuun ee ka tirsan magaalada khaza halka laba qof oo kale oo rayd ahna ay ku shahiideen duqaymo ay diyaaradaha yahuudda ku qaadeen guri ku yaalay xirada almakhaazi ee bartamaha marinka khaza shan qof ayaa sidoo kale ku shahiiday duqaymo yahuudda la egatay laba guri oo ku yaala xirada qaxootiga alburij ee bartamaha marinka khaza iyo xaafadda sheekh ridwaan ee waqooyiga magaalada khaza majaasiirta uur ku taalada ah ee laga soo diiwaangeliyey marinka khaza saacadihii lasoo dhaafayna ku kaceen yahuudda waxaa ka mid ah in siddeed iyo toban ruux oo shacaba ay ku shahideen duqaymo ay yahuudda ka geysatay deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka khaza tan iyo sakhdii dhexe ee xalay halka shan iyo konton qof oo rayd ahna ay ku shahideen duqaymo jimcihii shalay yahuudda ka fulisay marinka khaza sida ay shaaca ka qaadeen ilowreedyo ku sugan cisbitaalada khaza dhibaatooyinka iyo goodfallada ay ku kacayaan cadowga yahuudda waxaa barbar socda in iyagana dhankooda dhiigbaax culus kala kulmayaan marinka khaza ciidamada yahuudda ee ku sugan marinka khaza ayaa qirtay dhimashada laba askari oo ka tirsan ciidamadooda askarta yahuudda ayaa maalintii shalay qirtay dhimashada laba askari oo ka tirsan ciidamadooda kuwaasoo mid ka mid a afka ciidda loogu daray waqooyiga marinka khaza halka askari kalena lagu cadaabay koonfurta marinka khaza ciidamada sahaynada cadowga yahuudda ayaa intaas ku daray in howlgalka looga dilay askariga ee ka dhacay koonfurta marinka khaza sidoo kalena ay ku dhaawacmeen afar askari oo qaarkood ay dhaawacyadooda halis yihiin umuurahan ayaa imaanaya iyadoo muqaawamada falastiin ay aqbashay heshiis xabadjoojin ah oo dhowaan ku dhawaaqay maraykanka kaasoo la filayo inuu ka dhaqangalo marinka godoonsan ee khaza dhinac kale qarax xoogan ayaa ka dhacay xarun shidaal oo ku taala magaalada roome ee caasimadda dalka talyaaniga wararka laga helayo dalka talyaaniga ee dhaca qaaradda yurub ayaa sheegaya in caasimadda dalkaas ee magaalada rooma uu ka kacay dab xoogan oo sababay qarax kaasoo ka kacay xarun shidaal oo ku taalla bariga magaaladaas qaraxa ayaa waxyeeleeyey in ka badan afartan qof oo ay ka mid ahaayeen askarta dalkaas iyo qaar ka mid ah kooxaha dabdamiska ee waddankaasoo isku dayay inay dabka bakhtiyaan qaraxan ayaa ka dhacay saldhig lagu iibiyo naftada noocyadeeda kala duwan batroolka iyo gaaska loo yaqaano l b g ee wax lagu karsado ayaa laga maqlay inta badan daafaha caasimadda wax yar kadib saacaddu markay ahayd siddeedii subaxnimo wakhtiga maxalliga ah ee dalka talyaaniga intaa sida tooska ah loo xaqiijiyey qaraxan waxaa ku dhaawacmay shan iyo afartan qof waxaana ka mid a dadka ku dhaawacmay labiiyo toban askari iyo lix dabdamis ah iyadoo laba ka mid ay xaaladoodu tahay mid aad u daran oo laga dayrinayo laguna daaweynayo cisbitaalada magaalada roma ee waddanka talyaaniga warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgasha dalka talyaaniga ayaa baahisay sawro muujinaya dabya uuro madow isku shirartay cirka halka waaxda dabdamiska ay baahisay video soo bandhigaya xarunta oo si baan u gubatay qaraxan ayaa yimid kadib markii gaari xamuul ah oo si lama filaana ugu dhacay mid ka mid ah dhuumaha gaaska ee xaruntaas dhacdan laga soo diiwaangeliyey magaalada rooma ayaa imaanaysa wax ka yar sanad kadib markii shilkan la mid ah oo ka dhacay xarun shidaal oo ay leedahay shirkad lagu magacaabo e d i oo ay ku dhinteen ilaa iyo shan qof taasoo halis ballaaran gelisay saldhigyada shidaalka ee ku yaala magaalada rome ee caasimadda waddanka talyaaniga saldhigyadan ayaa ka mid ah kuwa aadka loogu tiirsan yahay dalka talyaaniga geeska kale ruushka iyo ukrein ayaa iswadaarsaday weeraro culus oo loo adeegsaday ku dhowaad lix boqol oo diyaaradood oo dronis ah dagaalka militari ee u dhexeeya dowladaha ukrein iyo ruushka ee soo bilowday bishii februaayo sanadkii labada kun labaiy labaatankii ayaa maraya meel xasaasi ah labada daraf ayaana isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona labada dhinac saacadii lasoo dhaafa ay isku birgantaareen diyaaradaha anduuliyaha layn ee loo yaqaano dronista islamarkaana keentay dhimashada iyo dhaawaca tobannaan qof weeraradan ayaa sidoo kale sababay burbur baahsan oo gaaray kaabiyaal muhiim ah iyo goobo ay degan yihiin dad rayid ah saacadihii u dambeeyey magaalada kiyef ee caasimadda waddanka ukrein oo ay degan yihiin ku dhowaa saddex milyan oo qof ayaa martigelisay weeraro ballaaran oo ay fuliyeen ciidamada ruushka kuwaasoo loo adeegsaday in ka badan shan boqol iyo konton diyaaradood oo dronis ah iyo koob iyo toban gantaal oo nooca balastiga ah oo ay farsameeyeen ciidamada ruushka weerarkan ayaa sidoo kale geystay dhaawaca saddex iyo labaatan qof oo rayid ah iyo burburka basteejooyin laga raaco tareenada oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee kiyef waxaana ku gubtay tiro guryo ah ay degnaayeen dadka dhaawacmay kuwaasoo saameyntoodu gaartay ilaa iyo lix xaafadood oo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee kiyef ee dalka ukrein sidoo kale dowladda ruushka ayaa sheegtay inay soo riday labaiyo afartan diyaaradood oo ukrein kusoo weerartay goobo ka tirsan dalka ruushka kuwaasoo intooda badan lagu soo riday gobollada kale ah brianiska somlanisk iyo gobolka korsek tallaabadan ayaa ku qasabtay wasaaradda duulista hawada ee dowladda ruushka inay si kumeel gaara u xadido duulimaadyadii ka kici jiray afar ka mid ah gegadaha diyaaradaha ee dalka ruushka gobolka donisk oo ay ukrein sheegato balse ruush ku maamulo ayaa la xaqiijiyey dhimashada afar ruux iyo dhaawaca toddoba kale kadib weerar hogaal celis ah oo ay qaadeen ciidamada ukrein oo ka dhacay magaaladaas taasoo keentay burbur soo gaaray dhismayaal la degan yahay iyo goobo waxbarasho oo ku yaala magaaladaas geylinkan culus ee la isku diirta ee la isku riiqma ee u dhexeeya dowladaha ukrein iyo ruushka ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha maraykanka donald trump uu sheegay inuu ku guuldaraysa dadaaladii uu doonayay inuu ku dhexdhexaadiyo moscow iyo kiyef kadib wadahadaladii uula yeeshay dhiggiisa ruushka faladimir putin wuxuu intaa ku daray trump inaysan wax horumara ka gaarin dadaaladii la doonayay in lagu joojiyo dagaalka ugu dambeyntii in ka badan labaatan qof ayaa ku dhintay daadad ku dhuftay hal gobol oo ka tirsan maraykanka maamulka maxalliga ah ee gobolka texas ee dalka maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in robab mahiigaan oo duufaano wato ay ka da-een gobolka saacadihii lasoo dhaafay sababeen daadad xoogan oo kusoo rogmaday webiga guadalibi ee mara koonfurta iyo bartamaha gobolka texas ee waddanka maraykanka taasoo keentay in ugu yaraan afar iyo labaatan qof ay ku dhintaan in ka badan labaatan kalena ay noolal iyo geeri lagu la'yahay war ka soo baxay hay-adda saadaasha wada ee waddanka maraykanka ayaa ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo ku aadan daadadka ku dhuftay qaybo ka mid a ismaamulka kiir ee ka tirsan gobolka texas kadib markii ay deen roobab aad u xoogan oo gaaraya joogdhan soddon sentimitir mid ka mid a mas-uuliyiinta ismaamulkaas ayaa saxaafadda u sheegay in daadad baan ay ku dhufteen gobolka silma filaan ah iyadoo aan la soo saarin wax digniino ah ama awaamir lagu daadguraynayo dadka halkaas ku nool dhanka kale barsab ku-xigeenka gobolka texas ninka lagu magacaabo dan batrik ayaa shir jiraad u qabtay saxaafadda ku sheegay in ismaamulkiisa ay baadigoob ugu jiraan saddex iyo labaatan goobood oo lagu biiriyey liiska dad kala la'yahay kuwaasoo ka mid ahaa in ka badan toddoba boqol oo carruur oo ku sugnaa hal xero ka hor intausan daadka soo jabsan karkaarada xirada kooxaha gurmadka deg dega ayaana goobta u diray afar iyo toban helikobter ah iyo diraasin diyaaradood dronis ah marka lagu daro boqolaal ka tirsan ciidamada gurmadka deg dega ah oo goobta ku sugan si ay u soo samata bixiyaan dadka ay daadadku halakeeyeen bartamihii bishii juun ee lasoo dhaafay ugu yaraan toban qof ayaa ku nafwaayay daadad ku soo rogmaday magaalada san antonio oo dhacda koonfurta gobolka texas ee waddanka maraykanka kadib markii roobab mahiigaan ay ka dayeen magaaladaasi waxaa xusid mudan in qaybo ka mid a dalka maraykanka ay ka socdaan daadad ka dhashay kulayl dartiis kuwaasoo sababay inay gubtaan dhul aad u ballaaran una badnaan dhul beereed
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaage qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxaynu kala soconnaa jawaanada burka sumaysan ee maraykanka iyo yuhuuddu ka qaybiyaan marinka go'doonsan ee khaza waxaana ah warbixinta soo jeedinaya muxsen xasan xaaji kayaanka gumaystaha ah ee yahuudda ayaa weli haya dawga gumaadka dhagaraysan ee uu kula kacaya dadka muslimiinta ah ee reer khaza iyo fulinta qorshayaal istaraatiijiyadeed oo ka gedisan ujeeddooyinka uu afka ka sheeganaya islamarkaana ka dhanka ah nolosha dadka marasta ah ee ku nool halkaasi falalka burburinta iyo baabi'inta ee ay maalin waliba ciidanka yahuudda ka geysanayaan gudaha jiida khaza ayaana si weyn bannaanka u keenaya rabitaanka kayaanka